madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ummadda soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey farxadda maalinta koowaad ee ciidulfidriga xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya ayaa ummadda soomaaliyeed ugu baaqay iscafin iyo in gacmaha ay isqabsadaan si loo gaaro midnimo waarta dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ciidan ciideeda kale iyo ciido kaleo fara badanba dalka iyo dadka soomaaliyeed ilaahay ha ku gaarsiiyo nabad iyo deganaanshiyo iyo barwaaqo haddii alira sidai aan weligeenba dardaarmi jirnay dadka soomaaliyeed walaalaha waxaan kula ballamaya kula dardaarmayaa in wakhtigan ciidda ah fadliga muxuu ahaay ilaahay la iscafiyo walaalkaaga aada wax ka tabanaysid cafi ka adiga wax kaa tabanayaana ha ku cafiyo qodobka labaadna waa hal isku gargaaro walaalaha soomaaliyeed ee danyarta ah ee tabartu ay ku yaraatay gacantooda ay gaaban tahay ha la garab istaago qoysaska soomaaliyeed ee caruurtooda ay faraxsan yihiin ay ciidayaan oo ay haystaan wixii ay ku farxi lahaayeenoo dhan haddii ay tahay waxyaabaha caruurta ku cayaaraan haddii ay tahay libis qurxoon haddii ay tahay waxyaalaha macmacaanka ah oo la cuna intaba dariskaaga fiiri ma haystaa intaas haddii uu haysto wada ciida wada farxa haddii aanuu haysanin kuma lihi intoo kaleo aad haysato usoo iibi laakiin inta aad haysata la qaybso intaas kadib dadka soomaaliyeed walaalaha meel kastoo ay joogaan kuwa xaramka jooga ee cimrada u tegay ee cibaadaysanaya kuwa guryahooda jooga ee dalka iyo dibaddiisa meel kasta joogaba dhammaan inay ilaahay u baryaan soomaaliya inay soomaaliya usoo duceeyaan ilaahay u baryaan in dalkan iyo dadkiisa iyo diintoodaba in ilaahay uu badbaadiyo dadka soomaaliyeedna qulubtooda in ilaahay isu soo jeediyo soomaalidu waxay ku ducaysan jirtay boggeenna burcad allah isu mariyo dadka soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay ilaahay boggooda burcad ha isu mariyo nabadda iyo wanaagga iyo dowladnimada dadkan wax ka dhexeeya oo anfacayaha waa dowladnimo dowladnimada ha loo wada istaago ha laga wada shaqeeyo